jamciyada qayriga ee ishfaaq yaa xaflad walibayeen gobaday arday dhammaysatay lama tababar oo ka saabsan cilmiga shareecada oo intiyo badan la kabaradayay shareecada islaamka kaasoo jamciyada ka gobatay magaalada hargeysa waliba munaasabada langobaday ardayda hadalaha ku jeedayay gudoomiyaha jamciyadda usoona faahfaahin kubi walyaabayo baradeen waxaanu ku faraxsannahay in aanu dowladan qiimaha weyn leh oo muddo soo socotay halkan ay ku soo dhammaato insha allahu ma noqon doonto tii ugu dambaysay insha allahu tacaala inaan dowrooyin noocan oo kale ah oo badan oo runtii cilmiga sharciga lagu faafinayo aannu qabanno ayaanu rajaynaynaa soo kale inaannu qabanno muxaadarooyin badan oo bulshada waxtar u leh oonu kaga hadalno dhammaan qaybaha bulshada ee arrimeeda kala duwan sidoo kale majaalis cilmiya oo ballaadhan aannu qabanno ayaannu ku rajo weynahay waxaannu u mahad celinaynaa cid kasta oo howlaha aannu qabanno nagala qayb qaadata oo tiifiga qaranku ugu horeeyo waxay jamciyaddu soo dhoweynaysaa cid kasta oo howlaha waaweyn ee khayriga ah ay qabanayso kaalmaynaysa oo garab istaagaysa qofkii fikir ku biirinaya qofkii tala ku biirinaya qofkii wakhti ku biirinaya iyo qofkii maal ku biirinayaba waxaan u hambalyanayaa dhammaan ardayda ee hortayda fadhida ee quruxda badan leh oo runtii dowladan dhammaystay taas oo lagu baranayay saddex maado oo ay ugu horeeyo cilmiga xadiiska ah oo hadalkii nebiga ah sala allahu caleyh wasalam wax la bartana cilmiga shareecada ayaa ugu qiimaha weyn ugu qiimo badan oo markaa hadalka nebiga xadiisku ugu horeeyo sidoo kale waxaa ka mid ah kutubta ay barteen caqiidada oo runtii ahna aaminaadda qofka muslimkaa in laga soxo si markaa u aamino waxyigii ilaahay nagu soo dejiyey qaabkii markaa ugu habboona ma ugu saxda ahaa ilaahayna inoo sheegay oo rasuulka inoogu soo dhiibay oo innaguna saxaabada iyo ciddii ka dambaysay
dhanka kale haanu ku mid yahay macalimiintii walhabartay ardayda iyo waliba iyo kala dardaarmina inuu sii wadaan walyaabayoo baradeen macalimiinta markaa juhdiga intaa la egbixiyey meelaha intaa kala duwan markaa kala joogay macalin waliba sidiisa markaa ugu dadaalayay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaynu u weydiinayna ilaahay subxana wa tacala inuu miisaanka xasanaadka u saaro runtii juhdi fara badan bay bixiyeen cilmiga sharcigii waa ka maanta loogu baahi badan yahay cilmigu sharciga waa shayga keliya ee adduunka iyo aakhirada labadaba aad ku liibaanayso ilaahay mahaddii way noo soo gabagaboobeen arday fara badinina way ka faa'iidaysatay oo waxaa maanta halkan lagu baarigayaa oo shahaadooyin mushaarakooyin lagu siinayaa arday labaatan taqriibanah kitaabkan waxaan bilaabi jirnay tobanka iyo rubuuc meelaha ilaa labaiyo tobankan wadi jirnay labadaas saacood baa inoo socday dowladahaas inoo socotay insha allahu tacaala dowrooyinka dambe waxaan ka rajaynaynaa inaynu kitaabkaas iyo kutubo badan oo kale ku soo korino insha allahu tacaala aynu kitaab laba iyo saddexba ka dhiganno ardayduna waxweyaan ay ku soo dadaalaan imtixaankuna waxweyaan ka sii batayntan kani bilow ayuu ahaa insha allahu tacaala jamciyadduna wayna garab joogtaa oo wixii khayriya dhammaanteen wayna garab istaagsan tahay ardayduna waxa weyaan waa inay diyaargaroobaan ay insha allahu tacaala sanadka soo socda aynu intaa kasii ballaarinno aynu kutubta kasii ballaarinno macalimiinta soo badsanno insha allahu tacaala arrinkaas iyo hamigeenu yahay biidni illaahi tacaala adaabta iyo akhlaaqda ka dhisan ubadku hadday akhlaaqda iyo adaabta ka dhisnaadaanna wax badan oo inooga xumaa ayaa inoo hagaagaya waxay ka badbaadayaan ubadku inay naga noqdaan kuwa ku xidhnaada goobo aan ahayn goobaha sharciga iyo cilmiga iyo axaadiista iyo qur'aanka iyo aadaabta wanaagsan lagu baranayo ardaydu yaa walyaabayo baradeen weliba uun ku fa'iidayi doonana bulshada intiya kala